koonfur galbeed soomaaliya waxa weeye dawladdan dhismaheeda wakti fog buu soo bilaabmay oo coduu soo socday waa kii maaragtay dastuur kumeel gaara la diyaariyey waa kii doorashadii madaxweynaha ergadii faraha badnayd oo saddex boqol toddobaatan iyo siddeedda xubnood ka koobnayd ay doorteen dastuurkii ansixiyeen waa kii golo xukuumad lasoo dhistay maanta waxaa loo fadhiyaa oo dadku ama dawladdii koonfur galbeed ay ku mashquulsan tahay keenistii xildhibaanada koonfur galbeed odayaashuna hadda hawshaasay u fadhiyaan welina hadda wax maaragtay natiijo may soo saarin weli natiijadii waa dhiman tahay laakiin hawsha waa ku jiraan maalin dhaweytana waa kii uuna soo gaaray madaxweyne mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ah si rasmi ahna ugu furay baarlamaankii koonfur galbeed soomaaliya in la keeno odayaashuna keenaan loo baahan yahay in la ilaaliyo cadaaladda iyo maaragtay midnimada soomaali iyo xuquuqda qof kasta oo deegaankan degan uu ku yeelan karo maaragtay qeybta baarlamaanka arrintaas dardaaran guud oo runtii aada iyo aada u qiimo badan buu madaxweynuhu yuu maaragtay odayaasha la dardaarmay iyo dadweynahaba runtii odayaashuna arrintaa waa qaateen haddana insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda inay keenaan natiijadii rasmiga ahayd ee beel walba ciddii baarlamaanka u geli lahayd ee namber ahaan iyo shaksi ahaanba inay u keenaan baa odayaasha laga dhowrayaa kolley waxa weeye hawsha iyada abaa socota maanta madaxweynihii shariif xasan wuxuu gaaray oo safar ugu amabaxay magaalada muqdisho isagoo halkaa kaga qaybgelayaa shirkii new dealka oo soconaya saddex beri si arrintaas markaa halkaasay maraysaa waxaana rajaynaynaa in wakti dhow natiijadii rasmiga in la helo madaxweynuhuna wuxuu aad madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyneheena federaalka wuxuu si dardaaran yani odayaasha u jeediyey in beelaha cabanaya iyo dadka cabanaya in la qanciyo wadahadalla lala furo yani maaragtay dadkaasna xuquuqdoodii ay ku lahaayeen koonfur galbeed inay helaan intaasi aad buu uga dardaarmay